بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi maanta waa shan iyo tobankii meey waa maalintii dhallinyarada waxaa lagu xasuustaa asaaskii s y l saddex iyo tobankii dhallinyaro oo ka dhiidhiyey gumaysigii xornimadana saas u ahaa in laga xoromo gumaysiga coskaasuna waxaa loo baahan yahay inay dareemaan dhallinyarada hadda jirtaa dowladnimadoodana ay ku adkeeyaan sidii ay usoo halgameen saddex iyo tobankii dhallinyaro hambaliyo hambaliyo hambaliyo waa dowladnimada aynu maanta ku naalooneyno waa xorriyadda aynu maanta haysano bay asaas u ahaayeen saddex iyo tobanka dhallinyaro waxaa kasoo wareegtay toddobaatan iyo toddoba sanaa kasoo wareegtay sanad guridii hambaliyo hambaliyo meel walba ay dhallinyaradu joogaan waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo hana lagu daydo hana ha laga barto taa intaasaan kaga baxayaa waxaan kaloo leeyahay ummadda soomaaliyeed xanuunkii covid covid nineteen ama coronavirus ee aada iyo aada buu ugu soo badanayaa soomaaliya waxaad moodaa dadkuna inay dhayalsadeen ama ayna aqoonba u lahayn xanuunkan ha lays ilaaliyo ha lays ilaaliyo hana la raaco tusaalooyinka caafimaadka ama dhakhaatiirta hana laga daayo siyaasa in la siyaasadeeyo xanuunka xanuunku siyaasad ma galo xanuunku siyaasad ma galo ayaan xanuunka la siyaasadayn ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu dadka kor qaado waqtaana halkaasaan kaga baxayaa qodobkayga u dambeeya waxaan leeyahay nimanka siyaasiyiinta ama madaxdii hore war waxaanaad wadaan wax loo baahan yahay maaha doorashadanaad ka hadlaysaan wax waqtigeedii hadda taagan yahay maaha dadkii baa la-anaya dadka u daneeya dadka u daneeya oo dadka hala gargaaro war adduun waad haysaan oo adduun horaad usoo hesheene dadka u gargaara u gargaaro oo siyaasadan iyo hadalladan khaldan oo aad ku hadlaysaan joojiya sida xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif rag waxaad ahaydeen madaxweyne soo maray maantana waxa aad hoos uga dhacdeen masabkii madaxweynenimo waxaad maraysaan masab qabiil qabiil baad ku faanaysaan war ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa oo u daneeya shacabka ummadda soomaaliyeed dantiina gaaraad wadataan waxaan leeyahay dadka waxaa loo taro masaakiinta ha la caawiyo hadalladan xanafta leh oo siyaasadaysan iyo qabiiladan la horinayo ha la joojiyo qabiil hadduu neef leeyahay waynu soo aragnay xamartan aad dadka ku haysataana waxay shalay ahayd nineteen ninety one ka bacdi waxay noqotay waynu ognahay insesay ahayd waynu dareemeynaa waynu ogeyn quruxdeedu hadday soo noqotay xamarna ha ku celinina foolxumadii iyo mugdigii ay ku jirtay ha ku celinina waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo qabiilkana inaga daaya dhammaanna waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxa aanan leeyahay tobankii dambeenu ku jirnaay alla ka cabsiga ha la badiyo dadkana ha loo naxariisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu